habeena xuisada balaxa oo ka taagan waxay salka ku haysaa dawladda kenya oo ilaa shala weerar ballaaran oo ciidamo ah iyo taangiyaal soo gudbisay dhulkiina calaamadaynayso kalena xirayso calaamadahaasna magaaladii gudaheeda ay soo gashay ayay dadweynaha ilaa shala mudaaharaad ka samaynayeen ma garan warka sidaa la socdaba soomaaliya iyo kenya dhulkan xuduud kuma lahayn ee soomaaliya waxay aaminsan tahay xuduudkeeda inuu maro meel wajeer ka kobcayso oo galgal la dhaha ma garan marka xuduud beenaad oo saas oo iris lagu ahaa bay ahayd laakiin dhulkan soomaaliya iyada inay leedahay aaminsan tahay hase ahaatee meeshaan deriska ka ahayn meel ka dheer bay soo gashay magaaladii gudaheedayna soo gashay calaamadayna bilowday sala mudaaharaadka saasuu ku qabsaday maanta xabad bayba bilaabeen ma garan xabadda waxa ay ku ridahayaan dadweynihii oo kacay oo waraf iyo dhagax tuur ka badiyey dhowr addoon waa dhaawaceen muxuu ahaa baabuurna taayiraday ka banjiriyeen dagaal soo noocaas oo dhulka ku salaysan oo xuduudka la kala jarahayo oo weliba jarniinka waa isdhaamaaya dhulkii ay dadka xuduudka u yaqaaneen ma ahe ayaga gudahooda ay soo galeen weeye ma garan maya maya ma jiraan ciidanka waa kor bay xabadaha u ridahayeen ninka markuu xaqdarro wato inuu xaqdarro dhaawac ku geysto xoogaha wuu ka yara xishoodaa mar haddaysan ciidan ahayn waxaa dhagax tuurahayana dumar iyo dhalinyaro iyo ciyaal ay yihiin marka wax dhaawaca oo dadka gaaray male laakiin ayaga dhagax baa lagala daalay qaar baa ka daqramay baabuur baa ka banjartay kadibna meeshii way ka baxeen ma garan maamulkanaga kolley un hadda un ciidan diyaargaroobo dagaalamay ma arkaynin ciidan iska un joogo oo diyaarsan waan arkahayay wakti dambe kadibna waxaan arkaya qoladii maamulka oo soo aaday xuduudka oy nimankaa wada hadlayaan laakiin kolley maamulka iyo ciidankiisa waxay ku xisaabtamayaan waxaan inay dawlad yihiin ay ka awood badan yihiin baan u qaatay kolley laakiin hadda waxna faragelinna shacabkiina kumay samaynin nimankaasna wax xabadaha kumay ridin ciidanka hase ahaatee guddoomiye ku-xigeenkii oo mar meeshaan kula kulmay oon arkay wuxuu ii sheegay inaysan arrintaan raalli ka ahayn shacabkana ayaga hortood dhimanayaan ma garan nin oo mar kasto mar kasta oo ay imaadaanbo meeshii meel ka sokayso ay soo maraan oo qadkiibay bedelaan haddii aad bir meel dhigto oo calaamadda aad dhinac kasto dhinaceed u raacdaba way u toosan tahay markaa subax kastaba dhan cusub bay u dhigaayaan magaaladii bartamaheeda ah migrationkii soomaaliya oo waktigaan ogaa customiska yaalay xataa dhulkooduu galay ma garatay dhulka hadda ay calaamadaynayaan iyo masaajidka ay soo mareen shalow masaajidka dhaban la yidhaahda iyo gudihii kenyay gashadeen ma garan war waa dhul weyn guryaha ka dudumahaya ilaa kun iyo hayaay guri bay gaarahayaan haddaysan ka badnayn muxuu ahaa waana dhul weyn waa dhulkii xilligii dawladda la deganaan jiray oo dawladda indheheedii hore ahaa oo caadiga ahaa oo la deganaan jiray weye waxa hadda ay dhexbartankeeda marayso dhulkii la yaqaanay oo xuduudka markaas xuduudbeenaadka noo kala ahaa way soo dhaaftay oo gudahay usoo dhaaftay immigrationkii dawladda iyo customiskii iyo aagagii oo dhan xilligii guryihii lixdankii la dhisay xataa way soo dhaaftay ma garan